waxay soo raaceen gaari jeel oo dad shacbi leeyahay
haye
xogta kadib markaan helnay anaga xogta dad badan baa noo shaqeeya oo ku jira gudaha markaan helnay xogta kadib oon gaarigii aragnay aan qabanay aan baarnay nimankaasa helnay nin baa cararay ninkii waan ka daba tagnay oo soo qabanay way xiran yihiin hadda baaris bay ku jiraan meeqay gaarayaan
waa saddex
marka maxaad ku qabateen
gaari bielay saarnaayeen qalab baan ku qabanay qalabkii iyo wixiinana baaris baa lagu hayaa qalabka muxuu ahaa talige
qalabku waa isku dhex jir marka weli ilaa hadda ma ma kala cadayn karno qolyihii ku shaqa lahaa baan u dibnay haddaad
waa taa marka ma tuhun baad ku qabateen mase ee, waxyaabaha qarxa oo aad aragteen aad ku qabateen
markii hore tuna information ahelaan ku qabanay haye
hadda markaan baadnay xog badan baan helay laakiin ilaa hadda ma dhamaystirno
wa- waa gartay marka ee raggan aad qabateen ee maxaa ku caddaynaysaan in ayaguna ay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab
waxaan haynaa xog dhaba oo sheegaysa inay nimankaa ka tirsan al-shabaab ay usoo socdaan magaalada kismaayo dad badan ayaa gaariga saarnaa sababta saddexda qof loola baxay baa jirta haye
dad badan baa gaariga bielka saarnaa waa tahay ee, dhanka kale waxaa faahfaahin naga siisaa muddooyinka ugu dambeeya waxaa jiray howlgallo noocan oo kale aad samayseen iyo rag ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo qarxyo aad ku qabateen ayaguna halkey ku dambeeyeen faahfaahin naga sii dadkaas way xiran yihiin waxay ku jiraan meesha nagasugidda meel waxaa jirta la geeyey dadka al-shabaab ka soo xarooday oo lagu baaro meeshaasaa la geeyey markasta way yimaadaan al-shabaab wuu jabay dadkiisii iyo askartoodii maalmuba intaasa soo kuwo kalaa soo socda maalmuba way yimaadaan waan kasoo xararayaan
waa tahay marka laga soo tago maleeshiyaadka ee aad gacanta ku dhigteen ama howlgallada aad ku qabateen waxaa jiray ee, maleeshiyaad kale oo is soo dhiibay oo nin horjooga oo ka mid ahaa ee, kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyey is soo dhiibaya bal ayagana faahfaahin naga sii
nimankaa way jiraan waa way xarisan yihiin waxaa jira meelo loogu talagalay meelihii baa la geeyey baaris baa lagu hayaa waa iyagaa issoo dhiibeen marka haddii qofku issoo dhiibiyo haddii dagaal lagu qabto waa sharci wuu kala duwan yahay marka qofka issoo dhiibo qaab dowladnimaha loo dhaqnaa annaga sida dowladda ay ku bixiso amar baa loo dhaqmaa waa lasoo dhaweeyaa si fiican baa loola dhaqmaa wixii u baahan yahay tasjiilata loo sameeyaa baaritaankana waa la geliyaa waqtiga marku dhamaadana waa shaqadii dowladdu marku dhamaatana waa la fasaxaa laakiin hadda weli ma jirto waxaa la fasaxay waa meesha loogu talagalay ee loo sameeyey ku jiraan Ee, waa taa tali sidaan la soconno ee, madaxweynaha qaranka ayaa horay ee, cafis ugu fidiyey maleeshiyaadka argixisada iyo dhallinyarada ay qaldeen ee isku soo dhiibaya dowladda marka waxaana jira caruur badan oo maskaxda ay ka qaldeen oo arkay qaladka argixisada al-shabaab oo haatan had iyo jeeraa waxaa dhacaa in ciidanka dowladda ay isku soo dhiibaan marka ka waran sidee loogu fududayn karaa argixisada in ay ka soo baxaan dhallinyarada ay qaldeen ee dowladdana ay isku soo dhiibaan
waxa weeyaan amarkii uu madaxweynuhu bixiyey waa la fuliyey markay yimaadaan waxaa loola dhaqmaa si fiican oo wanaagsan waxaa la sameeyaa meel fiican oo nolol leh oo wanaagsan ayaa la geeyaa waxay u baahan yihiin oo farsiidasa waa loo dhamaystiraa si fiican baa loola dhaqmaa way ogyihiin hataa kuwa kale saaxiibadooda u sheega kuwa kale dad waxay usoo yaacayaan u imaanayaan way ogyihiin gacan dowladeeda gaca- gacan jamaadeed inay isku mid ahayn marka inta badan waxay ku imaanayeen raggii ka soo horeeyey sida loola dhaqmo loo tejiyey loo hagaajiyey wax loola qabto ogyihiin marka qaab aada u wanaagsan baa loola dhaqmaa
waa tahay marka waxaa kaloo ee, faahfaahin naga siisaa muddooyinka ugu dambeeya waxaan la soconay inay jireen dagaallo ka dhan ahaa argixisada al-shabaab oo ka dhacayay deegaano ka tirsan jubbaland marka ka waran dagaaladaas maqlay
ee waa tahay dhanka kale waxaa faahfaahin naga siisaa howlgallada ka dhanka ah argixisada al-shabaab ee aad kula dagaalamaysaan ee ka socda deegaanada jubbaland halkay marayaan
dagaalada deegaanka jubbaland inta badan howlgallada ka socda si fiican buu u socdaa al-shabaabka markii deegaankan sanadaha ugu dambeysay uu soo qaado al-shabaab weerar inaan annaga weerarno oo la raadsado mooyaane ma jirto meel qudha iyagu hadda